raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah shirweynaha caalamiga ee mustaqbalka arrimaha qaxootiga oo lagu soo gebagabeeyey waddanka switzerlan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku guulaystay inuu heshiisiiyo in uu dhammeeyo islamarkaana uu heshiisiiyo maleeshiibeele dhowaan ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka mudug ciidamada amniga magaalada boosaaso oo ku guulaystay inay fashiliyaan ayna soo saaraan miinooyin kooxa argixisada ay ku aaseen xaafado ka mida magaalada boosaaso guddiga xeerhoosaadka golaha wakiilada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa golaha ka hor akhriyey wax ka beddel iyo talabixin ay ku sameeyeen xeerhoosaadka qodobada wararka dibaddana waxaa ka mid ah koongareeska maraykanka oo u codeeyey in xilka laga qaado madaxweyne trump
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorka roona haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan shirweynaha mustaqbalka arrimaha qaxootiga ayaa lagu soo gebagabeeyey waddanka switzerlan cabdiqani cali darmar ayaa warkan nooga soo diray magaalada jeneefa ee caasimadda dalkaasi
waxaa magaalada jeneefa ee dalka switzerlan si rasmi ah loogu soo gabagabeeyey shirweynihii caalamiga ahaa ee looga hadlayay mustaqbalka arrimaha qaxootiga caalamka ee shanta sano ee soo socota shirkan oo socday muddo saddex maalmood ayaa waxaa soo qaban qaabisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h c r waxaana kasoo qeyb galay wafuud ka kala timid in ka badan boqol wadan oo caalamka ah shirkan ayaa waxaa dowladda federaalk ee soomaaliya uga soo qeyb galay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ra-isul wasaare kheyre oo khudbad ka jeediyey xiritaanka shirka ayaa marka hore waxa uu uga mahadceliyey hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo agaasimaheeda philip grandi iyo dowladda switzerland qabsoomidda shirkan sidoo kale ra-iisul wasaare kheyre ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay inuu kasoo qeyb galo shirkan looga hadlayo mustaqbalka qaxootiga caalamka wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay mid muhiim ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa sheegay inay jiraan kumanaan qof oo barakacayaal soomaali ah kuwa oo qaxooti ku ah gudaha dalka soomaaliya wuxuu sidoo kale tilmaamay in ay jiraan malaayiin qof oo soomaaliyeed oo iyaguna ku kala baahsan daafaha caalamka kuwa oo halkaasi qaxooti ku ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in dadku dhow hal milyan oo qof in ay qaxooti ku yihiin dowladaha jaarkala ah soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa sidoo kale tilmaamay inuu dareensan yahay dhibaatada ay leedahay in qofka uu ahaado qaxooti ama kasoo barakaco dalkiisa wuxuuna dowladaha caalamka ku booriyey inay si dhab ah uga shaqeeyaan sidii xal rasmi ah looga gaari lahaa mustaqbalka qaxootiga caalamka mudane xasan cali kheyre ayaa waxa uu ku ammaanay saaxiibada soomaaliya taageera dadaalkooda ay ku garab taagan yihiin dowladda federaalk ee soomaaliya wuxuuna rajeeyay inay xoojiyaan sidii dadka qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliyeed looga taageeri lahaa inay helaan waxbarasho iyo in loo sameeyo shaqo abuuris ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa waxa uu rajo wanaag ka muujiyey in shanta sano ee soo socota ay wax weyn iska bedeli doonaan nolosha qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan guudaha iyo dalalka kale ee caalamka ugu dambeynna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa intii uu joogay dalka switzerland waxa uu kulamo doceedii la yeeshay qaar ka tirsan madaxdii shirka kasoo qeyb gashay sida madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sweden iyo agaasimaha baanka adduunka shirkan ayaa intuu socday waxaa sidoo kale khudbado ka jeediyay madax kala duwan oo caalamka ka socotay sida madaxweynaha turkiga ra-iisul wasaaraha bakistan iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ethoobiya cabdiqani cali dalmar warbaahinta qaranka genefa switzerland taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in heshiis laga gaaro colaad maleeshiya beeleed ku dhex martay deegaano ka tirsan gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya
taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo iyagu muddooyinkanba ku howlanaa xalinta xiisado colaadeed oo ka jiray deegaanada afbaraaq iyo toofiiq oo dhaca dhinaca waqooyi bari gobolka mudug kuwa oo geystay khasaare isugu jiray dhimasho dhaawac iyo barakac ku yimid dadka deegaanka ayaa ku guulaystay in xal loo helo xiisadaha dhinac colaadeed sidii loo joojin lahaa kadib kulan shalay lagu qabtay deegaanka afbarwaaqo ee gobolka muduga kulankan oo ay ka qayb galeen waxgarad salaadiin nabadoono iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanada toofiiq iyo afbarwaaqo sidoo kalena ay goobjoog ka hayeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo warkacayay taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya jenaraal cabdixamiid maxamed dirir iyo taliyaha qeybta kow iyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdicasiis cabdullaahi cabdi xogo lafqooje ayaa laga soo saaray qodobo loo arkayo inay xal u noqon karaan joojinta colaadani daba dheeraatay ee soo socotay muddo ka badan toddobiyo toban sannadood waxaana qodobada heshiiskani ka mid ahaa in la dilo qofkii qof dila sidoo kaleeto waxaa lagu sheegay qodobadani in ay mamnuuc ka yihiin in hub lagu qaato inta udhexaysa deegaanada afbarwaaqo iyo toofiiq ciddii lagu arkayna ay tallaabo ka qaadi doonaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya qodobada heshiiskan oo gaarayay toddoba qodob ayaa waxaa ugu dambeeyey in taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay waajib ka saaran yahay fulinta qodobada lagu heshiiyey taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya jenaraal cabdixamiid maxamed dirir oo la hadlay waxgaradkii iyo qaybihii kala duwanaa ee bulshada deegaanada afbarwaaq iyo toofiiq ayaa bogaadiyey sida ay u qaateen heshiiska nabadeed ay wado dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana loosoo xil saaray taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaana sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay fulin doonaan awaamiirta iyo qodobada lagu heshiiyey cid kasta oo ka hor timaadana ay gacan bira ku qaban doonaan waxaa sidoo kale taliyuhu uu kula dardaarmay waxgaradka deegaanada afburaaq iyo toofiiq in lala shaqeeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si looga helo deegaanada afburaaq iyo toofiiq nabad lagu naaloodo sidoo kale waxgaradka deegaanada afburaaq iyo toofiiq ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka codsanayaan in laga qabto dadka fidna walayaasha iyagu markasta abuuraa dhibaatooyinka xilliyada heshiisyada kadib taas oo ay sheegeen inay tahay dhibaatada ugu badan ee soo celcelisa colaadani kulankan ayaa isagu ah mid ka duwan kulamadii hore ee loo qaban jiray bulshada ku nool deegaanada afburaaq iyo toofiiq oo colaadoodu way soo socotay muddo toddobiyo toban sanadooda waxaana markii ugu horreysay colaadani kusoo baxay dowladda federaalka soomaaliya oo iyadu usoo dirtay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya kuwa oo ka fogan deegaanada afbarwaaqi iyo toofiiq sidoo kale waxaa taliska xoogga dalka uu sheegay in loo samayn doono deegaanadani ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka islamarkaana ka shaqeeya amniga iyo nabadgelyada cabdirisaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho deegaanka toofiiq ee gobolka mudug
ciidamada amniga ee magaalada boosaaso ayaa ku guulaystay inay fashiliyaan ayna soo saaraan miinooyin kooxaha argixisadu ay ku aaseen xaafado ka mid a magaalada boosaaso cabdinuur cabdi toosane ayaa warkan boosaaso nooga soo diray
ciidanka amniga puntland ee sida gaarka u tababaran b s f ayaa barqanamadii maanta oo ay taariikhdu tahay siddeed iyo tobanka disembar laba kun sagaal toban ku guulaystay inay fashiliyaan ayna soo saaraan miinooyin kooxaha argixisada ay ku aaseen gudaha magaalada boosaaso miinooyinkan ciidanka b s f ay ku guulaysteen inay ka saaraan goobihii la geliyey ayaa ahaa laba xabo waxaana la geliyey meel aan sidaa ugu fogeen dhismaha shirkadda isgaarsiinta goolis oo ku taalla waddada bartamaha boosaaso iyo meel aan sidaa ugu fogeen isgoyska argada gaaca waddooyinka aaladaha qarxa ay geliyeen kooxaha argixisada ayaa hareerahooda waxaa ku yaalla goobo ganacsi waxaana inta badan mara gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaan b l k waana goobaha aadka ugu mashquulka badan waddooyinka mara magaalada boosaaso kooxaha argixisada ah oo aaladahan qarxa geliyey goobahaasi ayaa ujeedkooda ahaa inay ku bartilmaameysadaan shacabka ku nool magaalada tan ee boosaaso balse shacabka oo aada u kalsoon ciidankooda amniga ayaa markiiba soo wargeliyey waxaana durbadiiba goobahaasi gaaray ciidanka b s f gaar ahaan kuwooda u tababaran arrimaha noocan oo kale ah waxaana ay ku guulaysteen in si nabadgelya ay ku soo saaraan iyadoona cidna wax ku noqon islamarkaasina ay qarxiyaan cabdinuur cabditoosane radio muqdisho boosaaso guddiga xeer hoosaadka ee golaha wakiilada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa golaha ka hor akhriyey wax ka beddel iyo tala bixin ay ku sameeyeen xeer hoosaadka cabdiraxmaan xuseen wadani ayaa warkanna nooga soo diray jawhar
kulankan uu shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle mudane cismaan bare maxamed oo ay barbar fadhiyeen labadiisa ku-xigeen ayaa ahaa kulankii tobanaad ee kala fadhiga toddobaad ee golaha wakiilada hirshabelle ajandayaasha kulankan ayaa waxay kala ahaayeen warbixin laga dhageysanayay guddiga xeeroosaadka golaha wax ka bedel iyo talaka bixin ay ku sameeyeen xeeroosaadka golaha ajandaha labaad ee kulanka ayaa isna ahaa qeybinta xeerka sumadaha ganacsiga iyo shatiyada warshadaha kaas oo golaha wakiilada ay usoo gudbisay wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabelle xildhibaan mahad xasan cismaan oo ah gudoomiyaha guddiga xeeroosaadka golaha wakiilada hirshabelle ayaa aqriyay xeeroosaadka golaha wax kabedelka ay ku sameeyeen
golaha wakiilada qodobka saddexaad awoodaha iyo waajibaadka golaha qodobka shanaad xuquuqda xubnaha golaha qodobka lixaad labiska iyo heybadda xildhibaanada qodobka labiyo tobanaad doorashada guddoonka qodobka siddeeyo tobanaad kalfadhiyada iyo fadhiyada golaha qodobka sagaaliyo tobanaad fadhiga aan caadiga ahayn qodobka labaatanaad xaadilada fadhi fadhiyada golaha qodobka labaatan iyo saddexaad ajendaha
gudoomiyaha golaha wakiilada hirshabelle mudane sheekh cismaan bare maxamed oo kulanka shir gudoominayay ayaa sheegay in maalinta sabtida cod loo qaadi doono xeeroosaadka wax kabedelka ay ku sameeyeen guddiga xeeroosaadka golaha wakiilada hirshabelle waxaan rabnaa soojeedinta guddiga in lagu dara xeerka lagu soo daraa yacni lasoo daabaco si rasmi markaasi lagu qeybiyo maalinta sabtiga ilaaha ku yiraahda maalintaasna kale aan kadibna codka geyno iyadoo usoo kafeynaan u yahay lagu soo daray soojeedintii lagu soo daray dhanka kale marka uu soo gabagaboobay kulanka golaha wakiilada ayaa gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle waxa uu shir jira-eed ku qabtay xarunta golaha wakiilada isagoona xildhibaanada ah ku maqan magaalada muqdisho iyo gobolada kale ee dalka ka codsaday in ay soo xaadiraan kulamada golaha wakiilada hirshabelle waxaan rabaa inaan shirkii jira-eed kale uga hadla maadaama ay shaqo badan u taalla xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabelle ee shuruuc badan ay taalla oo ah yacni shuruuc qaar xukuumadda ay diyaarisay iyo qaar yani ay baarlamaankaba yani curiyeen in ay soo xaadiraan xildhibaanada ka maqan xarunta dowlad goboleedka hirshabelle ee jowhar ee ku sugan caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo gobollada kala duwan waxaa la farayaa inay soo xaadiraan ugu dambeynta maalinta sabtiga ah oo ah maalinta ugu dambayso digniinta ugu dambeeya aan muxuu halkaan ugu dirayo dhammaan waxaa kaloo rabaa inaan ogeysiiyo inaan fasaxyadii xubnaha maqan qaarkood ay ku maqnaayeen in laga laabtay ay kusoo xaroodaan ayagana ugu dambayn xubnaha fasaxa qabo maalinta muxuu ahaa arbacada ugu dambeyn inay yimaadaan cidda aan fasaxa qabin ay timaado maalinta sabti ugu dambeyn ciddii imaan waayso waxaa la waafajin doonaa sharciga oo ugu horeeya dastuurka iyo xeer hoosaadka dowlad goboleedka hirshabelle cabdiraxmaan xuseen cumar wadane warbaahinta qaranka soomaaliyeed jowhar halka warka a idinkala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kongareska maraykanka ah ayaa u codeeyey in xilka laga qaado madaxweyne trump madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee maraykan ah oo ay xilka ka qaadaan aqalka wakiilada ama kongareska maraykanka trump ayaa xilka qaadistiisa waxaa loo gudbinayaa aqalka sare ama sanadka kaas oo go-aanka kama dambaysta ah ka gaari doona xilka qaadistiisa kongareska ayaa u codeeyey laba dembi oo kale ah in madaxweynuhu uu ku tagrifalay awoodda xafiiska iyo in uu ka tallaabsaday ama ka tallaabsaday sharciga maraykanka labada arrimood ayaa ahaa kuwa salka ku haya arrimo xisbi oo waxaa inta badan xildhibaanada dimuquraadiga ay isku raaceen xilka qaadista trump halka xisbiga uu ka tirsan yahay ee jamhuurigana ay ka soo horjeedaan codeynta ayaa dhacday xilli madaxweyne trump uu ka qaybgelayo ololo doorasho waxa uu dadkii isugu soo baxay battle creek ee michigan uu u sheegay in isaga oo ku howlan shaqo abuurista michigan ay kongareskuna ku mashquulsan yihiin nacayb iyo in ay ka xun yihiin waxa uu samaynayo war qoraal ah oo ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu aada ugu kalsoon yahay in aqalka sare ay meesha ka saari doonaan xilka qaadista ay u codeeyeen kongareska aqalka sare ama sanadka ayaa waxa uu ku badan yahay xildhibaanada jamhuuriga ee trump waxaana la aaminsan yahay in ay meesha ka saari doonaan xilka qaadista ay trump ku sameeyeen kongareska guud ahaana warkii caalamka oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya akhyaartaan dhegeysanaysaa intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa hase yeeshee ciddii uu seego warkan ama aan ka bogan mar kale waxay dib ugala socon kartaa bogga internetka aynu ku lehna oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net